galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington ururka onelf ayaa soo dhoweeyey maxaabiista dhowaan ee xabsiga kasii daysay dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya oo sheegtay in xabsiga laga sii daayay ilaa iyo kun iyo shan boqol oo maxaabiis ku jira xabsi kuwaasoo nabaddiid ahaa sida ay yidhaaheen ereygaasi oo maamulka inta badan uula jeedo ururka onelf goordhow waxaa inoo soo socday jawaabta onelf ee sideenta maxaabiistaasi ku saabsan balse marka hore aan idin xusuusino afhayeenka u hadlay maamulka oo lagu magacaabo maxamed bila xasan ayaa v o eda khamiistii uga warramay maxaabiistan la sii daayey
walaal waxaa maxaabiista lasii daayey waxay dhan yihiin kun iyo shan boqol iyo maxaabiista lasii daayey oo ku xidhnaa xasbiga dhexe dhaqan celinta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xasbiga dhexe ku xidhnaa oo muddadii magaranaysaa muddo ku xidhnaa dalkaas ayaa lasii daayay oo galay dembiye kala duwan magaranaysaa lagu xukumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas weeyaan kuwa lasii daayay maanta dembiye kala duwan iyay galeen ba dadkan iyay lahaayeen ba dembiyadooda waxa wey waxaa kamid a kuwa magaranaysaa kuwa qof dilaa magaranaysaa ku jira kuwa dad daayaba ku jira kuwa dad kufsiga ku jira kuwa nabadiida magaranaysaa ku jira kuwa magaranaysaa lagu qabtay magaranaysaa iyagoo falal dembiyada gacmaha kula jira ayaa ku jira kolkaa dembiyada ay magaranaysaa lagu eedeeyey dadkani waxay ahayd maxkamadu markii hore ku xukuntay dembiyadoodu aad bay way kala duwan yihiin waxaana magaranaysaa la mariyey sidoo habka haaba magaranaysaa loo magaranaysaa xukunka marka hore u mareen bahayd oo magaranaysaa jeelka dhexe magaranaysaa xarunta dhaqan celinta dowladyaga soomaalida etoobiya ayuu jireen haddaba ururka onelf ayaa iyagana ka hadlay maxaabiistaasi waxayna sheegeen in ay soo dhoweynayaan afhayeenka ururkaasi cabdulqaadir xasan hirmooge ayaa arrintaasi uga warramay waryaheena caashe ibraahim aadan
maxaabiistaas or sideynta waa arrin aan aada u soo dhaweynayno numberka inuu kun iyo shan boqol ay onelf tahay in la caddeeya u baahan tahay tiradana in la sugay iyadana u baahan tahay marka inay badda keenaan baa la rabaa qoladii sheegtay inay kun iyo shan boqol oo ruux hayaan oo onelf ah number badan oo shacbiga soomaalida ah oo onelf lagu eedeeyay waa xidhan yahay qaar badanna waa sii xidhan yihiin waana soo dhaweynaa inta lasoo daayey marka marka aad leedahay waxay u baahan tahay in la caddeeyo maxaa ula jeedaa tirada sawirka ka muuqata iyo xogaha aan dhega dhegaynay tirada intaa ma aha sidaas baan ula jeedaa waa inay sugnaato inay kun iyo shan boqol yihiin inay sugaan weeye qolada sheegata laakiin ma kuu sugan tahay dhinaca kale in ay dadkaasi maxaabiista lasii daayey inay ahaayeen xubno ka tirsan ururka onelf taa ma wada qirayo xubno mas-uuliyiin onelefa xubno ciidanka ahaa xubno shacbi ahaa shacbi iyo shacbi iyo dad shacbi aba wa wa way ka kooban yihiin laakiin midda jirta waxaa weeye in ruux kasta oo soomaali oo la xidhay hadduu doono jamhuuriyadda soomaaliya ha ka yimaado ama jabuuti ha ka yimaado ama n f d ha ka yimaado ruux kasta oo soomaaliya oo etoobiya lagu xidho kii onelf noqdo weeye waayo waa waa title etoobiyaanku beri unbay in onlaf dagaal kula jiraan ay qoreen ruux kasta oo soomaaliya marka eedda ay banaan tahay in lagu dilo oo lagu eedeeyo waa inuu onlaf noqdo si loo si isaga loo dhibaateeyo wadahadalladii u socday o n l f iyo dowladda ethoobiya wadahadalladaasi ma ka mid ahaayeen in maxaabiista o n l f ee xirxiran la sii daayo waanu kala hadalay dhexdhexaadiyaal iyo muxuu ahay siyaasiyiin kaloo badanna way ka hadleen waxaase jirta in etoobiya ay qaaday olola ay leedahay cadaadis badan oo dibadda kaga yimid iyo ururada xuquuqlisaanka iyo reer galbeedkaba iyo dawladaha caawiya waxaa jiray olola sii dayn la yidhaahdo maxaabiista qowmiyadaha kale amxaarada waxaa lasii daayay maxaabiis badan oromada waxaa lasii daayay maxaabiis badan benishangolka waxaan ognahay maxaabiis badan lasii daayay gambeelaha laakiin kuwa soomaalida way ka ayaan daran yihiin maxaa yeelay way ka dambeeyeen kuwa kale tirada lasii daayeyna way ka yar tahay habka loo sii daayeyna way kuwa kalaa kuwa kalaa ka ka ka yani si qurux badan baa loo sii daayay iyaga oo aan maskax dil iyo jir dil iyo loo geysanin oo xor ah oo ra'yigoodii weli qaba oo weli doodoodii qaba ay dawladdu u qabeen oo mucaaradnimadii qaba iyo xabsiga kasoo baxeen welina sidii bay usii wateen marka soomaaliga siyaasiga soomaaliga waa lagu dhibaa etoobiya siyaasiyin waa loo cadaadiyaa soomaalida oo dhan dhaqaale ahaan waa loo cadaadiyaa maxaabiista sideynta waa lagu cadaadinayaa maxaabiistii ururada siyaasiga ahayd iyo kuwii jabhadaha dagaalamaya ee etoobiya qowmiyadaha kale ah waa lasii daayey banaanbixi bay horey ka bilaabeen soomaalida waxaa la yidhi maskax dhaqid baa lagu samaynayaa marka waxaa muuqataa maxbuuska qowmiyaduhu inuusan sinayn sideyntana qowmiyaduhu inayna usinayn habka sideyntana ina qowmiyadu usinayn marka dulmiga aan tirsanayna qayb kamida weeye ugu dambeyntii waxaan rabaa hirmooga inaan ku weydiiyo su-aal ka baxsan taa maxaabiista lasii daayay sidee u aragtaa adiga ka afhayeen ahaan iscasilaada ra-iisul wasaarihii dalka ethoobiya xayle maryan dasaalen waa tallaabo waxa weeyaan ku cusub etoobiya marxalad cusub bay gashay etoobiya inay wadadii burburka hayso waanu sheegnay wadadii dul dulmigu inuu dhammaanayo shucuubta inayna dulmi qaadanaynin marka gadoodka ummadaha iyo halganka naga iyo gadoodka oromada amxaarada iyo qowmiyadaha kale ku dulnoolaanshaha ay dadka abasiniyanka la yihahdo ama t b l f ay ku dulnooleed ummadda way soo gabaab soo gabaabsiyaysaa adduunka o dhan buuna isku dulnoolaadka iyo isdulmigu soo dhammaanaya marka etoobiya waxaad ogtahay dunida kale inay ka dambeysay feudal systemka habkii dhulgoosiga ahaa ee dadka lagu xamaalan jiray waa dhow waagii xaylashalaashay soo gaadhay markii mingistana waxaa jiray hanti wadaag ka dambeeya ummadaha kale oo dadka aada u cadaadiya haddana qowmiyadaha etoobiya dhibaatooyinkaasay qabaan marka furkay tuureen waxay hadda gaadheen inay ridaan ra-isul wasaaraha laakiin inuu talisku dhacaa ku xigi doonta
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ururka oonelef cabdulqaadir xasan hirmooge oo u waramayay caashe ibraahim aadan